bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal duhur fayle way baha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabaha anshaanka door corona wefda ka socda qaramada midoobey oo deeri magaalada muqdishowa kulankii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare roob leh oo fashil ka dhammaaday booliska puntland oo gacanta ku dhigay rag baadigoobayan laamaha ammaanka laasacnood oo hodadlanqowdii dilkii xildhibaanka booliska kenya oo ku hadlay xarigga falanqeeya abduhaab akhbaraadka banaanka sacuudiga oo la kuwaay eedayntii la xiriirtay weerarkii kudhih maraykanka duhur fayle dhegaystayaal weybwa duhurnimahadeh taariikhdan ayaa eta tumiyo lamada bilo sagaalaad sebtembar lamada kun labaatiyo kowka intaasay wahayna qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faah-faahsan duhur fayle dhegaystayaal magaalada muqdisho iyo geekwey baa deertay wefdiya hogaamiyaas ku-xigeenka hogayaha qaramada midoobey marwe aaminah jamaal maxamed iyo wefda heer sare oo ku tirsan xarunta qaramada midoobey hanaas oo si weyn lahan ka dhawaaya caasimada dalka ee muqdisho wefdaga ayaweyba xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya iyo kula kulamo doonana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka hogayaha guud ee qaramada midoobey iyo weybayo ku wada hadallo doonana arrimaha horumarinta bulshada s d j oo awoodsiinta siyaasadeed ee belanta iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo kumide dalal dhowr eh oo ku tirsan gobolka iyo socdaalka kamarahayta ku-xigeenka hogayaha qaramada midoobey marwe aamina jamaal maxamed koyowka wafdigan iyo kulamada la qaadahayta madahda sarsare ee dalka yoybaha ka eeday helil us khilaaf eedan hoogan ku dhexeeya mas-uuliyiinta sarsare ee dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble kulun saacado badan qaadi oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada soomaaliya kaas oo laka dhexdhexaadiyay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo oo fashilha ka dhammaaday shaleeya duhurnimadii iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo qoorqoor yonis jeeneng madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoo si eedeynkadoodii qodobada iyo iskahayan intaasay kudib gudyo iyo lamada dhin ah isku saareen iyagoo gudyadaasi kulan weeradi haanaas oo wal natiije un ku sheegna kulansho gaarkahay balse mar kale iyo isku nagdayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hogaha unukuhelahayna kulan hogaha unukuhelni kulanka yoybayo sheegahayna in madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mowqifa adag shil suranyin weybana qodobada iyo iska fahm waayen ku mid ah kiiska ikraan tahliil in la sameeya baaritaan madaxa bannaan oo heedaha cadaaladda ongud heelaha cadaaladda ongududan sidii iyo madaxa sida iyo hay-adda onku madaxa bannaanta hay-adaha kale iyo xarun iyo arrinta agaasimaha hay-adda nisa wararka yoybantaasi iyo ka darahayna in madaxweyne farmaajo usadiidii lamadaasi qodob waana ka adkaysaday in gorgortan lanku galo korna ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa usuuna mowqif sheika teegan taas oo sheentay in lamada qof ku shal toban fadhaga booliska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo gacanta ku dhiki ragyo weydiyaayeen howlgal iyo sameeyan ciidamada booliska gobolka mudug ee puntland yoyba sheegahayna in gacanta laha ku dhiki rag muddo lakaraad roogi hanaas oo ka ganacsdaayan maandooriyaasha khamriga ragun oo ku tirsan shabakado oo booliska gobolka booliska gobolka mudug yo sheegeen inyu haayeen hogtyo wayba yo ragun laha ku shalqobday degmada jariban iyo degmada galdogob ee gobolka mudug saraakiil ku tirsan booliska gobolka mudug ee puntland ybayo sheegeen in ragun ka ganacsdaayeen maandooriyaasha maandooriyaha khamriga waana laqobodi lalaqobodi baabuur iyo ku shaqaystaayeen islamarkaasayna dhowaan maxkamadda lala surami doona dhowr jeer ayaa deegaano ku tirsan gobolka mudug waybaa kala dagaalamay ciidam kala dagaalamayna ciidamada booliska iyo koow hubaysan oo ka ganacsada khamriga iyadoo oo qaarkood sha la qabooday maxkamadana lan sheegi waana la sheegay in maxkamadda la horsuranjiyi doona laamaha ammaanka laasacnood oo dadan qabaday dilkii xildhibaankii xalay laku dili laasacnoodta wayba xalay fiidkii magaalada laascanood laku dilay cabdirasaaq axmed cilmi ardoofe oo ku tirsanay mudanayaasha golaha deegaanka islamarkaasayna hay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka sool laamaha ammaanka ayaa waybayo sheegeen in dad hubaysan oo haybtyo lankasaanah iyo dileen dileen gurishay xildhibaanka sanadihii danba saacadihii dambe waybana laascaanood ku dhiyaay dilal qorshaysan arrintaasay oo lunkubaar oo inta badan ha ku noqnoqotay gudaha deegaanadaasay inta badanna balunkubaran in deegaanada somalilan dilal noocan ku dhiyan maayarka laascaanood cabd cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa waybowse sheegay in dilkaasay lanqobadii dad laku tuhumay islamarkaasayna baaritaano iyo ka hayan magaalada laascaanood muddo saddex bilood eh gudaasho ayaa wayba laka dilay dad shalgadiisan waybana ilaa iyo hadda laamaha amniga iyose gacantaanka dhigneh dadkii ku dambeeyey falalkaasi weli warkii duhurnimo radio baydhabaya dhegeystayaal la socotan booliska kenya ayaa ku hadlay xariga falanqeeya abduhaaba booliska dalka kenya ayaa waybaa iyo sheegana in yo bilaabeen baaritaanka kiiska abdulwahaab sheekh cabdisamit oo hay falanqeeya kaas oo dhowaan laku afduubi muddo dhowr maalmood oo muddo dhowr maalmoodena muuqanyo madaha waahda dembi baarista kenya george coynit iyo wayba use la kulmay hogaanka muslimiinta kenya iyo waybanu isan ballan qaaday in baaritaan laka sameeyi doono arrinta abdiwahaab cabdisamit meelaha use ku suganya cabdiwahaab sheekh cabdisamid ayaa bilaabeen islamarkaasayna wayba use sheegay in rajeeyaan in todoba maalmood gudaasho ha ka caddeey doonaan meeluuse ku suganya falanqeeyahan warbaahinta kenya gaar ahaan telefishinka citizen ayaa wayba use shaaca ku qaaday inyo inyo falanqeeya cabdiwahaab goobta use ku sugnaay use kula kulmi dad ma ballangordaan hanaas oo use qasabeen in use raac baabuur daboolan oo bensil saaran saasna usakarahi baabuurkii dadkaasay wadaden dhammaan hogaanka sare ee muslimiinta kenya iyo kooxaha xuquuqda aadanaha iyo wayba yo raadiyahayna markhaatiyaal sida arinta si arrinta lan caddeeya balse madaha waahda dembi baarista kenya george community iyo wayba use sheegay in muddo todoba maalmood gudaasho iyo jawaab ku heli doonaan meeluuse ku suganya cabdulwahaab sheekh cabdisamid ehelada cabdiwahaab oo shalay warbaahinta la hadlay waybayo sheegana in iyo ciidanka obsa qaban afduubka cabdiwahaab iyadoo oo sheegeen in inyo ku tuhumayaan in use ku dambey ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble meel dhegeystayaal warka duhornumaysin ku dhegeystaaytaan waybo radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka sacuudiga oo la kuwaay eedeyntii la xiriirtay weeraradii ku dhihi maraykanka f b i da maraykanka ayaa sabtidii hasaartay macluumaadka inka horeeyay ee lala wadaaga dadweynaha maraykanka kaas oo la xiriira baaritaankii tumiyo kowdii sebtembar labada kun iyo kowdii weeraradii laka qaaday maraykanka iyo eedeymaha ka eedanay taayarada dowladda sacuudiga ee afduubyaashii diyaaradaha hasaarowka warbixintan ayaa ku dambeeytay amir fulineet oo usabi madaxweyne joe biden kaas oo la xiriira in warbixinta baaritaanka ee la xiriira sacuudi carabiya dadweynaha dadweynaha maraykanka la bandhiga ehelada dadkii ku dhimadii weeraradii sebtembar tumiyo kowdi iyo waybayo kabaagana biden dhanka baagana inguuse ka kubaaqada munaasabadaha xuska sanad guurada labaatanaad haddii use dabalka unku qaadna macluumaadka la xiriira tuhunka lagu qaba in sacuudi carabiya iyo taayartii weeraradii maraykanka lahaka qaaday warbixinta f b i da oo lahaka koobay tumilibog yowayba laka sheegay inuuse jari xiriirka kudhexeeya afduubyaasha iyo saaxiibo andhaladi sacuudi carabiya laakiinse anjarna walcadayn oo la xiriira xukuumadda riyaad oo kulug lahayti weerarkaasi ooyo ka dhimadeen ka dhowaad saddex kun oo qof sacuudi arabiya iyo muddo muddo dheer waybause sheegay inse waldoore aan kula hayna weerarkaasi ku dhihi maraykanka iyada oo safaaradda sacuudi carabiya ee washington iyo jawaab codsi eh iyo yaan ku jawaabna codsi la xiriira sidaa ayaan aragaas warbixinta cusub ee laha ku saari sabtidii warkan ku saabsan weerarkii maraykanka la kujeysadii waana la ka-eeday sacuudiga inuusa kulug lahay tomiyo shan tomiyo shan kumid e tomiyo shan kumid eh tomiyo sagaal qof ayaa diyaar diyaaradahan la afduubaday ee maraykanka isku lahay yaa la ka eeday tomiyo shan kumid eh dadka sacuudi ingon dhaladen sacuudi carabiya dhalasho sacuudiyaangana haysteen si qoraalkan ha kubay f b i da warbaahinta guud ee waddanka lanka sheegay warkii dhegeystayaal duhurnimo ee raadiyo baydhabo ee beredka baydhabo aysan ku dhegaystaaseen antiyaninkeegiya siciid yaasiin jeedyaay qaybta farsamadu waa infidhey maxamed nuur warkan dhegaystayaalku kale lamadan timarkal hawda dib uun kulmaana dhegaystayaal amaanaala